فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo jimco ah taariikhda hijriyaduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka ku caanbaxay in loo doonto cilmiga shareecadda islaamka qaybtana ka ah mandiqadda maqhribul islaami taxanaha fasiru ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah sidee ayay hooyada dhashay imaamu maalik u soo barbaarisay wiilkeeda ilaa uu noqday mid ka mid ah a'immada muslimiinta kuwa ugu waaweyn maxayse tahay taariikhda fariidka ah ee ay leedahay hooyadan sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kumuu ahaa cabdulkariim al khadaabi hogaamiyihii waqooyiga afrika kula dagaalamay gumaystihii faransiiska iyo sbain ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa taariikhda dalka ku caanbaxay in loo doonto cilmiga shareecadda islaamka qaybtana ka ah mandiqadda maqhribul islaami waxaad ku soo dhowaataan xalqada siddeed iyo tobnaad ee taxanaha fasiru
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات murutaniya waa dal carbeed oo ka mid ah dalalka dhaca waqooyiga qaaradda afrika qaybtana ka ah dalalka la isku yidhaahdo bilaadulmaqhribul islaami wuxuu dalkan sidoo kale caan ku yahay magaca bilaadu shanqiid waana magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka murutaniya marka laga hadlayo dalalka ay odwadaagta yihiin waxaa ka mid ah maroko oo kaga beegan waqooyi galbeed aljeeriya oo kaga aadan waqooyi bari maali oo kaga beegan bari halka jihada koonfureedna uu kaga aadan yahay dalka senegaal marka laga hadlayo dhul ahaan murutaniya sagaashan boqolkiiba waa dhul saxaro ah bid ahaan wuxuu ku fadhiyaa hal milyan oo kilomitir oo iskuweer ah dadka waddankan degana waxaa lagu qiyaasaa afar dhibic saddex milyan oo qof waxayna badankood ku nool yihiin koonfurta dalka oo ah dhul siman wuxuu islaam ku gaaray dalka murutaniya sannadku markuu ahaa boqol toban iyo lixdii hijriyada xilligaas oo uu dhulkan halgan diinfaafin ah ku tegay hogaamiyihii lagu magacaabi jiray xabiib ibnu abi cubayda ibnu cuqba ibnu naafic oo ka mid ahaa dhashii hogaamiye cuqba ibnu naafic oo uu u laabanayo fadliga ah in islaamku ku faafo maqhribul islaam dadkii ku noolaa dhulkan oo caan ku ahaa magaca almulathimuun oo ah dad wejiga qarsada ilaa iyo haatanna dadka waddankaasi ku nool dhaqan u ah kana soo jeeda qabaa'ilka sanhaajiyada ee xoolodhaqatada u badan ayaa si dhib yar ku qaatay diinta islaamka durbadiina waxay isku beddeleen ducaad diinta faafisa oo jihaad ku tegay dalal dhaca afrika oo ay ka mid tahay suudaan qabiilka lagu magacaabo lamtuuna ayaa sanhaajiyiintan hogaamin jiray oo uu ka soo bixi jiray qofka boqorka ah waxaana boqorradii ugu caansanaa ee soo maray ka mid ah talakaakiin oo la jihaaday nasaaradii koonfurta suudaan qabaa'ilka sanhaajiyiinta waxaa markii dambe ka soo baxay dowladdii islaamiga ahayd ee almuraabituun oo leh qiso dheer oo ku suntan jihaad gurmad iyo difaaca mustadcafiinta siibaa marka la joogo dhulka andalus oo yuusuf ibnu taashfiin raximahullaah oo ahaa amiirkii dowladdan uu hiil walaal ku tegay inkastoo sanhaajiyiinta ama almulathimuun asal ahaan aanay carab ahayn oo ay ku abtirsadaan qabiilka amaasikada haddana waxay ku milmeen carabtii hijrada ku tegay dhulkaasi qarnigii lixaad ee hijriyada inay si fudud isku dhex galaan oo ay kala guursadaanna waxaa fududeeyey islaamnimada bulshada reer muritaaniya waxay u qaybsanaan jireen waayadii hore dhowr qaybood oo mid weliba shaqo iyo howl u gaar ah leeyahay carabta waxay howshood u ahayd halganka iyo difaaca dalka halkaa dabaqadda zawaaya loogu yeerana ay shaqadoodu tahay waxbarashada iyo cilmiga qolada xaraadiin lagu magacaabana waxay qaabilsan yihiin wax soo saarka beeraha halka almucallimiin qolada loogu yeerana ay shaqadoodu tahay farsamada gacanta horraantii qarnigii labaatanaad ee milaadiyada oo ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta wuxuu muritaaniya ka mid ahaa dalalka maqhribul islaam ee u gacan galay gumaystaha laakiin sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuu dalku qaatay xurnimo aan dhammaystirnayn mid ka mid ah tilmaamaha uu la gaarka yahay dalka muritaaniya dadka ku noolna lagu ixtiraamo waa xifdinta iyo barashada cilmiga sharciga ah dalkan ayaana waxaa ka soo jeeda culimmo baac dheer ku leh faafinta cilmiga sharciga ah culimmada caanka ah ee ka soo jeeda muritaaniya waxaa ka mid ah sheekh moxamed al amiin ashanqiidi oo ah qoraaga kitaabka tafsiirka ah ee aadka looga faa'iiday laguna magacaabo adwaa'ulbayaan fii tafsiiri alqur'aani bilqur'aan iyo kitaabka dafcu iihaami lidiraab can aayaatilkitaab oo uu kaga hadlayo aayadaha maanka basharku uu u malayn karo inay iska hor imaanayaan magaalooyinka ugu caansan dalka muritaaniya waxaa ka mid ah nuwagshod oo ah caasimadda dalka iyo magaalada shanqiid oo horaan ahaan jirtay mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dalka kuna caanbaxday cilmiga iyo culimmada suhaadda ah
ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qaybaha dhexe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna sidee ayay hooyada dhashay imaamu maalik u soo barbaarisay wiilkeeda ilaa uu noqday mid ka mid ah imaamyada muslimiinta kuwa ugu waaweyn maxayse tahay taariikhda fariidka ah ee ay leedahay hooyadan warbixin ku aadan taariikhda hooyadaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen yaasir cabdallah أمه يا نبض الحياة وشمسها وأرجها يا صوتها الرناني أمه يا نبع العطاء وفيضه يا من غمرتني بكل حناني hooyada dhashay imaamu maalik ibnu anas waxay qayb weyn ka qaadatay in magaca wiilkeeda uu baaldahaba ka galo taariikhda dhabbihii uu ku gaari lahaa cilmiga ayayna cagta u saartay sidaasna uguma harin ee way kula dadaashay ilaa markii dambe uu noqdo mid ka mid ah imaamyada farakutiriska ee lagu xuso taariikhda islaamka waa imaamu maalik ibnu anas imaamkii daartiijiriyada iyo muftigii madiina ninka loo tiiriyo madhabka fiqiga ee maalikiga oo xilligan aad uga baahsan waqooyiga afrika horaana laga haysan jiray dhulka alandalus ee ka maqan gacanta muslimiinta haddaba maanta warbixinteennu waxay ku qotontaa hooyada dhashay imaamu maalik iyo sida wanaagsan ay u barbaarisay ugana fikiri jirtay noloshiisa mar weliba waxaa lagu magacaabaa hooyada dhashay imaamu maalik caaliya bintu shariik al asdiya marka ay aragtay wiilkeeda oo raba inuu aado fadhiyada cilmiga rabana inuu wax barto waxay uga labistay si wanaagsan imaamu maalik oo arrintan ka sheekaynaya ayaa wuxuu yidhi waxaan ku dhahay hooyaday waan baxayaa oo cilmi ayaan soo baranayaa markaas ayay igu dhahday buu yidhi kaalay oo xidho dharka cilmiga markaas ayay dhar iigu labistay buu yidhi kadibna koofi dheer ayay madaxa ii saartay waxayna ku tidhi baxoo hadda cilmiga soo baro alle ha uu naxariisto imaamu maalik wuxuu yidhi hooyaday waxay ahayd mid igu dhahda u tag rabiicoo ka baro edebta ka hor inta aadan ka baran cilmiga يا رب إني عاجز عن شكرها وفائها عني وعن إخواني ربه تعلم كم يد صارت لها
dadaalka ay hooyadan ku bixisay wiilkeeda marka loo eego dhanka barashada cilmiga wuxuu xaqiijinayaa faa'iidooyin dhowr ah oo ay uga weyn tahay laba arrin kow ilmaha sidan loola dhaqmayo marka uu aadayo barashada cilmiga wuxuu naftiisa ka dareemayaa in waxa uu aadayo ay muhiim yihiin markaas ayuu isagana bilaabayaa inuu si gaar ah u daneeyo labo marka uu tago goobta lagu baranayo cilmiga waxaa sida caadiga ah soo eegaya indhaha dadka maadaama uu muuqaalkiisu yahay mid quruxsan taasina waxay keentaa in mar kale daneen gaar ah la siiyo ardayga noocan ah imaamu maalik wuxuu ahaa qof muuqiisa iyo codkiisaba quruxsan yihiin muscab ibnu subayr wuxuu yidhi maalik wuxuu ahaa dadka ugu quruxsan xagga wejiga iyo indhaha ugana nadiifsan xagga caddaanta jirka moxamed addaxaag wuxuu isagana ka hadlay imaamu maalik iyo sidii uu u quruxsanaa wuxuu ahaa mid weji quruxsan dharkiisana uu nadiif yahay subayr wuxuu sheegay in imaamu maalik uu ku labisan jiray dhar laga keenay cadan khuraasaan iyo masar sidoo kalena uu isku carfin jiray catar udgoon badan al-shahaab oo isaguna ka mid ah dadka garanaya imaamu maalik wuxuu leeyahay wuxuu isticmaali jiray marka laga hadlayo xagga waxyaabaha la isku carfiyo miski iyo waxyaabo kale oo laisku carfiyo nimcadaas uu allah siiyey imaamu maalik wuxuu jeclaa inay ka muuqato mar weliba hase ahaatee inuu sidaasi u qurxoonaado ayay noloshiisa noqoto mid isku toosan waxaa kaalin ka qaatay hooyada dhashay imaamu maalig oo ay ka fikiri jirtay nolosha wiilkeeda diinta islaamka waxay aada u dhiirigelinaysaa in qofku ku dadaalo dahaarada qalbiga iyo midda jirka intaba iyo inuu qofka isqurxiyo maadaama ayba tahay arrin uu allaah jecel yahay allah ha uu naxariisto hooyada dhashay imaamu maalig ee wiilkeeda kula dadaashay inuu barto cilmiga islamarkaana noqdo faqiih iyo quruxda culimmada muslimiinta بالرفق الحسن أغلى المنى الوجدان في الدار فلن هبة الإله الإله ولعنة الدفء لنا يا رحمة الرحمن يا مغنى السكن يا, يا رحمة الرحمن يا مغنى السكن
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan taariikhda cabdulkariim al khadaabi hogaamiyihii waqooyiga afrika kula dagaalamay gumaystihii faransiiska iyo sbain waxaana halkan warbixin ka hadlaysa inooga soo jeedinaya waryahiina zakariya cumar
يا مغرب الإسلام أبشر إننا أهل العقيدة عصبة الأنصار أحفاد عقبة والعبادلة الذين تسارعوا في نصرة الأحرار
maqrib ul islaam waxa uu dhulkani ka mid ahaa dhulkii martigeliyey duulanada isdabajooga ah ee muddo qarniyo ah ay gaaladu ku soo qaadayeen muslimiinta waxaana ka dhacay dagaallo malaaxim ah oo lagu laayay gaalo fara badan waxaana dhulkani ka soo baxay hogaamiyaal waaweyn oo ay taariikhdu xustay kuwaas oo ku caanbaxay duulanadii waaweynaa ay qaadeen iyo magaalooyinkii ay furteen cabdikariin al khataabi wuxuu ahaa hogaamiyihii muqaawamada morocco ee galbeedka afrika intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol toban iyo sagaalkii miilaadiyada ilaa kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii waxa uu ahaa hogaamiyihii macaarigtii caanbaxday ee riifa iyo qaa'id muuqda oo dagaal adag la galay gumaystihii faransiiska iyo isbeen ee duulaanka ku soo qaaday morocco magaciisa oo dhammaystiran waa maxamed bin cabdikariin al khataabi waxa uu sannadkii kun saddex boqol ee hijiriyada kuna beegan kun siddeed boqol siddeetan iyo labadii miilaadiyada ku dhashay magaalada akaadir ee ku taala dalka morocco wuxuu ku soo dhex barbaaray qoys wanaagsan wuxuuna aabbihiis ahaa hoggaamiye beeleed jaamacaddii alqarawiyiin ayuuna ka aflaxay isagoona bartay culumta sharciga iyo luqadda wuxuuna noqday qaadiga guud ee magaalada miliila waxaa loogu yeero markii uu dhacay dagaalkii koowaad ee dunida dowladaha isbein iyo faransiiska ayaa kala qaybsaday dalka morocco oo la daalaadhacayay kala qobqobnaan iyo loolan gudaha ah iyo in uu ku tirsanaado dowladaha shisheeye kala qaybsigaas ayaana sababay in qaybta waqooyi ee maraakish ay la wareegto isbein dowladda faransiiska ayaa marar badan isku dayday inay la dagaalanto hoggaamiyahan iyadoona ku bilowday daandaansi iyo qalqal inay ku abuurto deegaanada uu maamulayay muddo oo indhahu ka laabanayay si uusan laba jabhadood isugu furin daraaddeed dowladda faransiiska ayaa si toos ah u soo gashay dagaalka iyadoona ka dhaxashay jab xooggan muddo afar bilood ahna lagu qasbay inay difaac gasho amiir al khataabi markii uu jiray soddon iyo sagaal sano oo ku beegneed xilligii uu la wareegay maamulka mantiqadda riif waxa uu ahaa mid wax ka bartay tajaarubtiisii soo martay isagoona mideeyey hadafkiisa siina waday hawshii uu kaga tegay aabbihiis go'aan ku gaaray dardargelinta jihaadka iyo sidii gumaystaha isbein looga saari lahaa dalkaas xilligaasi waxaa jenaraal isbaanish ah oo lagu magacaabo selfaster oo ahaa hoggaamiyihii magaalada mililah uu isku dayay inuu weerar ku soo qaado dhulkii uu ka arriminayay hoggaamiye al-khataabi isagoo doonaya inuu xoog ku qabsado halkaasi balse waxaa tallaabadaasi uga digay al-khataabi salfaster ayaanan dhaga jalaqa u siinin digniintaasi oo waxa uu ku sii socday go'aankiisii duulaanka ah waxa uu ciidanka generaalkan ka koobnaa afar iyo labaatan kun oo askari kuwaas oo ku hubaysnaa hubka culus iyo midka fudud intii ay ku soo socdeen mandiqadda riivan ah lama kulmin wax iska caabin ah taas oo jenaraal salfaster uu iska dhaadhiciyey in arrinka uu sahlan yahay balse ciidanka al-khataabi ayaa xeelad adag u degay gaalada iyagoo fuulay buuraha dhaadheer isbaaniyiinta ayaana horay u sii waday duulaankooda iyagoona isugu sheekeynayay inay guul xaqiijinayaan ilaa ay soo gaareen magaalada anwaal toddobadii ramadaan kun saddex boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada oo ku beegneed shan iyo tobankii mey kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii miilaadiyada markii ay xaaladdu halkaasi marayso ciidankii cabdikariin al-khataabi ayaa bilaabay inay weeraro ku soo ekeeyaan askartii u watay hoggaamiyaha isbaanishka ah iyagoo hareereen adag ku sameeyey jenaraalka ciidanka watay ayaana ku fashilmay ka hortagga weerarka ama in ciidankiisa uu badbaadiyo dagaallo qaraar ayaana lix iyo tobankii dulqicda sannadkii kun saddex boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada waxa uu ka dhacay magaalada anwaal halkaas oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey gumaystihii isbayn iyadoona la baabi'iyey inta badan ciidankiisa waxaana xilligaasi isbayn qiratay in dagaalka looga dilay shan iyo toban kun oo askari oo uu ku jiro jenaraalkii ciidanka hoggaaminayay ee salfaster halka looga qafaashay shan boqol iyo toddobaatan kale waxaana intaa dheer hubka iyo agabyada kale ee looga furtay markii ay soo ifbaxday guusha ay khataabi iyo raggiisa ka gaareen macrakadii anwaal waxa ay qabaa'ilkii ku dhaqnaa dhulka riif bilaabeen inay meel weliba ku baacsadaan gumaystaha isbein isbuuc kama soo wareegin ilaa ay ka wada takhluseen oo ay ka saareen mandiqadda waxaana uu wujuudka isbayn ku soo ururay magaalada tawan iyo fariisimo yaryar oo ay ku lahaayeen dhulka buuraleyda ah saamaynta ka dhalatay jabkaasi laga diiwaangeliyey isbayn ayaa waxaa ka mid ahayd in inqilaab uu ka dhacay isbayn balse taas waxba kama beddelin siyaasaddii ay wajahayeen morocco dowladda cusubna kuma dhawaaqin inay soo afjartay gumaysigii ay ku haysay al maqrib ama morocco taas oo keentay in hogaamiya al-khataabi uu sii wado howlgalkiisa isagoona weerare ku qaadayay magaalada taawan oo isbeynka ay haystaan uma suuragelin inuu la wareego magaaladaasi balse waxaa ciidankiisu ay gaadheen duleedyadeeda isbaaniyiinta ayaana ku khasbanaaday inay magaalada isaga baxaan oo ay maciin bidaan xeebaha iyo dhulka buuralayda ah kadib markii ay qiinsadeen in gobolka aysan ka difaacan karin weerarada isdabajoogga ah ee uga imaanayay al-khataabi faransiiska ayaa waxaa kadis ku noqotay guusha uu gaaray al-khataabi waxaana dhacay wixii uu filanayay wax ka duwan iyadoo sidoo kale lama filaan ay ku noqotay insixaabka isbeen ee dhammaan dhulkii buuralayda ah taas oo faransiiska ku qasabtay inuu si toos u soo galo dagaalka lagula jiray hogaamiyahan iyagoo markan u adeegaya maslaxada isbeyn sidoo kalena ka baaqsanaya in guushan ay isku ragto kacdoon ka dhan ah gumaysigeeda oo mandiqada ka qarxa labadan dowladood oo markaa sheeganayay inay ka mid yihiin quwadaha dunida ayaa u midoobay dagaalka hogaamiyahan iyagoo markii ay ka adkaan waayeen ku kiciyey qabaa'ilka dhinac welibana culaysyo uga furay taas oo sababtay in khasaarooyin badan ay soo gaaraan al-khataabi ilaa faransiiska iyo isbeynka ay la wareegaan caasimaddii akaadir ugu dambayn waxa ay sababtay inuu isku dhiibo faransiiska kadib markii uu dareemay inay joogsatay iska caabintii gumaystaha qabaa'ilkana ay garabkiisa ka baxeen ayna iska diideen sii wadidda dagaalada waxaana loo soo gudbiyey masar oo in muddo ah uu ku sugnaa halkaas ayuuna ku geeriyooday bishii ramadaan kun saddex boqol siddeetan iyo labadii hijiriyada kuna beegneed kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii miilaadiyada قسما ستحكمنا الشريعة جهرة ويشع حكم الله بالأنوار وسيبزغ الفجر القريب بأمتي وتعود فيها خلافة الأبرار فيها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست